بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحن كد حجرني آه رسالة دي أن كاديني خاصة المبحث الأول بر الوالدين وحن كسو هذا لني لبا عشر بينوس ورمري مبحث كان cashirkii koowaad tamhiid buu ahaa hore dhac casharka labaadna almadlab alawal oo nusuustii ku tusaysay calaa wujuubi biri alwaalideyn almadlab athaani waxaynu kaga hadlaynaa oo casharka saddexaada waxaynu kaga hadlaynaa biru lwaalideyni yudkhilu ljanna ee yudkhilu saaxibuhu ljanna sabab wuxuu noqonayaa biru lwaalideyni qofku uu jannada ku galo wuxuuna sabab ugu noqonayaa haddii birigii laga tago la caasiyo oo cuquuqu lwaalideyn yudkhilu nnaar labadaa mas'ale ayay waxa weye iska soo horjeedaa ayay waxa weeye adiladeeda arkaynaa macnaha hadduu qofku waalidkii baari u noqdo oo ka soo baxo wixii ilaahay faray sabab waxay ugu noqonaysaa inuu jannada ku galo marka birulwaalideyni waa sababun fi dukhuuli ljanna haddii qofku uu waalidkii caasiyo oo uu ka soo bixi waayana sabab waxay ugu noqonaysaa inuu naar ku galo idan cuquuqu lwaalideyn waa sababun fi dukhuuli naar labadaas oo iska soo horjeeda ayuu madlabkaani ka hadlayaa qodobkaani waxaana soo qaadanaynaa dhowr xadiid ilaa afar xadiid baynu soo qaadanaynaa ma dheeraynayno oo ina tusaysa xadiidka ugu horeeya waa xadiidu abi maalik waxaa laga wariyey inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man adraka waalidayhi waxa weeye qofka waalidkii soo haleelay oo macnaha waalidkiisi u baahdeen oo waxa weye xoog leh oo waalidkii daciif yihiin thumma dakhala annaar thumma bacda dalika dakhala annaar kabacdi markaa naar galay oo aan ku gelin baarinimadoodii janno abcadahu allahu asxaqahu ilaahay naarta ha ku fogeeyo oo waxa weeye maaragtay saxqiguna waa fogeynta wey suxqan suxqan ay bucdan bucdan macnaha waa habaar uu nebigu habaaray oo uu leeyahay qofka waalidkiisii baari u noqon waaye isagoo agtiisa ay ku gaboobeen oo waxa weeye u baahan yihiin haddana caasiyey oo baari u noqon waayey oo sidaa naar ku galay oo hadhow sabab ay ugu noqotay caasinimadiisii in naar la geeyo ilaahay naarta ha ku fogeeyo oo waxa weeye kaas naxariista ilaahayba ha laga dheereeyo naarta ha lagu fogeeyo walciyaadu billah waa arrin khatara weye imaamu axmed baa werinaya waa xadiis saxiixa sheekh albaana wuxuu ku saxiixinayaa silsilata axaadiisa saxiixa idan wuxuu ku tusayaa xadiidkaasi waciid shadiida wuxuuna laba dhinacba kaa tusayaa mar hadduu qofkaani uu naar galay muxuu ku galay waa caasinimadii uu waalidka caasiga ku noqday idan waxaa laga fahmayaa hadduu baari u noqon lahaa oo waxa weye unan caasi ku noqon jannaduu tegi lahaa ee naarta ma tageen idan qofka muslimka waa inuu xadiidkaas uu hortiisa dhigaa oo xusuustaa oo yidhaahdaa waalidkan haddii aad asxaan u samaysidna jannaad ku tegin haddii aad waxa weeye caasi ku noqotidna naar baad ku tegin axaadiidta kalena waaba sii waadixinaysa marka waa sabab laba dhinaca ama naar dooro weeye ama janno dooro axaadiis badan baa inoogu imaanaysa oo nebigu ku tilmaamay aljannatu taxta aqdaami alummahaat waxa weeye jannadu waxay ku jirtaa hooyo labadeeda lugood hoostooda ay macnaha haddaad baari u noqotidna jannaad helin haddaadan baari u noqonna hadday janno arki maysid wa waa walciyaadu billah arrin khatar wey marka xadiisku daliil wuxuu yahay inay tahay kabiira min alkabaa'ir in waxa weye waaridka caasi lagu noqdo oo naar lagu gelayo leanna waciid shadiida ku soo arooray oo wixii naar la isugu goodiyaa waxa weye waa kabiira min alkabaa'ir xadiidka labaad oo aynu soo qaadanayna wuxuu yahay xadiidu saalim ibni cabdillaahi ibni cumar cabdullahi ibni cumar ibni khadaab buu ka warinayaa saalimna cabdullahi ibni cumar baa dhalay waxa uu leeyahay cabdullahi ibni cumar qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku ilahi waxa uu yidhi thalaatatun saddex qolo oo dadka ka mid a saddex qof keliya ma aha waa sifadaa wixii laga helo saddex qaybood oo dadka ka mid ah maalinta qiyaamaha laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama ay nadra raxma bay yidhaahdeen culummadu ilaahay aragtidiisa cidna kama qarsoomi karto laakiin adigaba hadda waa dareemi kartaa markii qofku aan dhibaato ku qabin waaridka iyo ahalkii iyo dadkii iyo eegidda lagu eegayaa waa farxad lagugu faraxsan yahay laakiin marka lagu caraysan yahay waa dagaal weeye waxa weeye waa ciqaab marka laa yanduru allahu nadra raxma bay yidhahdeen culummadu kuma eegaya allah naxariis ee waxaa lagu eegayaa ciqaab iyo waxa weeye caro ilaahay u caraysan yahay maalinta qiyaamaha tolow saddexdaa maxay yihiin wuxuu ka bilaabay nebigu alcaaqu liwaalidayh kan waalidkiisa caaqa ku ah alcaaq waxaa la yidhahdaa waa caasi waalideynka wey waa caasi meesha soomaalidu ka yidhahdaan caaqun liwaalidayhi waalidka kan caaqa ku noqday kan saddexaadna wa- kan labaad waa maxay walmutarajila naagta ragga isku ekaysiisa iyo kan saddexaadna waxa weeye waa addayuuth waa midka ahalkiisa xumaanta raalliga uga ah weeye xadiidku waa sii socdo waxa uu yidhi qeybta dambe waa sharaxi doonaa laakiin horta saddexdan aan sharaxno alcaaqu liwaalidayhi waa midka ugu horeeya oo axaadiis badan baa ku timid eh, laa yadkhulu ljannata caaqun qof caaqa oo waalidkii caasi ku ah janno geli mayo janno geli maya marka culummadu laba nooc bay u kala qaadeen waxay yidhaahdeen adil- adilada ku soo aroortay waciidka qofka muslimba hadduu yahay janno geli mayo laba mu'miniintu markay aakhiro tagaan labay mid noqonayaan qaar dadkii wanaagsanaa jannadii hore ka aadayaan naar is arki mayaan qaarkii dunuubta soo galay oo kabiiro ku dhacay haddaan ilaahay cafiyin naar baa la geynayaa hadhowna naartaa laga soo saarayaa shafaacada iyo markii laga jaro dembigii ay galeen marka laa yadkhulu ljannata macnaheed waxa weeye ay fii awali ibtidaa'i hore ka geli mayo haddaan ilaahay cafiyin laakiin naar ku waari mayo qof muslima oo hadduu islaamnimo ku dhintay naar ku waari mayo laakiin dee qofka hadduu naartii galay oo naari quwaaxday oo burburisay hadda waxa weeye dhibaato intaasaa ugu filan ilaahayow naar hana geyna adaa qaadire marka kaasi waa caasi waalideynkii ciqaab xun wey weliba kabaa'irta waaweyn buu ku jiraa nabiga calayhi salaatu salaam uu ishaaray waana inoo imaan doontaa alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir alishraaku billahi wa xuquuqu lwaalideyn idan caasinimadu waa wax xun wa walmar'atu almutarajila waa midda labaad waa naagta isku ekaysiinaysa ragga dharkii raggay qaadanaysaa waxay leeyihin culummadu waxa weeye sida eh, ay welinayaan oo shar- shuraaxdu waxay leeyihin macnaha waxa weeye waxay xiranaysaa dharkii ragga waxay isku ekaysiinaysaa socodkii hadalkii qaabkii ragga ayay doonaysaa inay iska dhigto macnaha wixii ilaahay ugu talagalay bay raalli ku ahaan weyday ilaahay qof dumar uu ka dhigay waxa weeye aadaab leh xishood leh xijaabaa la yiri hadday marka inta wixii oo dhan tuurto gaalo isku ekaysiiso ama ragga isku ekeysiiso taasi waxa weeye waxa ay sugaysaa ciqaab iyo naarwa haddayna ka toobad keenin wadayuuth waa midka saddexaad addayuuth waxa weeye waa waa ninka ahalkiisa reerkiisa iyo eh, gurigiisa iyo caruurtiisa xumaanta raalliga uga ah ay samaynayaan dad badan baad arkaysaa gurigoodii ama heeso ama xumaan ama gabdhihii oo qaawan iska baxayaan ama xaaskiisii oo qaawan baaba iska baxaysa uuna dan ka lahayn ama rag bay iska dhexgelayaan waxaasaa la yidhahdaa the youth oo waxa weeye aan khiirada lahayn oo waxa weeye gebigiisuba sida gaaladoo kale aan waxba kala jeclayn kaas ayaa la yidhahdaa markaasuu xadiidku wuxuu kusii daray haddana wa halaaatun laa yadkhuluuna aljanna saddexna jannada geli mayaan markaasuu caaqii soo celiyey alcaaqu liwaalidayhi janno geli mayo marka hore nadra raxma loo diiday oo ilaahay naxariis ku egmayo haddana janno tegi mayaa la yiri waana sidii aynu kii hore u sharaxnay markaasuu haddana wuxuu ku xijiyey wa mudmin alkhamri qofka khamriga cabba oo waxa weeye joogteeya khamriguna waa kullu maa khaamara alcaqla fahuwa khamrun wax alla wixii maskaxda duuriya sida daroogada sida qaadka waxa weeye tubaakada wax kasta oo maandooriyaha qofka maskaxdiisa uu ku daroogoobo waa khamri weeye waxaas qofka cunana janno looma yaboohin ee waciid shadiida ayaa ku soo arooray kan saddexaad waxa weeye almannaan qofka waxa weeye abaal sheegashada badan oo qofku wanaag u sameeya ku abaal sheegta oo dadka ku dhiba wanaag uu sameeyey kaasna janno tegi maya baa le xadiidka imaamu nasaa-i baa warinaya waana xadiid saxiixa sheekha albanina uu saxiixinayo oo waa xadiid saxiixa wey sidoo kale waxaa soo arooray xadiidkii cabdullaahi bni camar ibn alcaas oo imaamu tirmidi iyo keyrkiiba warinayaan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rida rabbi fi rida alwaalid wa sakhadu rabbi fi sakhadi alwaalid ilaahay inuu riwaayaddaa marka waxaa warinaya imaamu tirmidi in la yidhaahdo waalid laakiin riwaayadda dabaraani baa waxa odhanaysaa rida rabbi fi rida alwaalidayni oo labadaba hooyii aabbaba way isfasirayaan marka marka waana xadiid saxiixa oo saxiix aljaamic sakiirka iyo ku saxiinaya sheekh albani sunan tirmidi wuxuu xadiidkaa marka kutusayaa ilaahay raalli ahaanshihiisa ma rabtaa waa inaad waaridka raalli gelisaa iyada ayaa shardigaa ku xidhan waaridka markaad raalli gelisid oo waaridku raalli kaa yahay ilaahayna raallibu kaa noqonaya waarid oo jannaad ku tegaysaa haddaad waaridka ka caraysiisid oo waaridkii kuu caraysan yahay ilaahayna raalli kaa noqon maya waa kuu caroonayaa sakhdigu waa carada oo ridaha ayay kasoo horjeedaa ridahana waa farxadda iyo raalli ahaanshaha idan xadiidkaana wuxuu ku tusayaa haddaad waaridkaaga raalli gelisid ood raalli kaa yihiin ood u naxariisatid waxay sabab kuugu noqonaysaa in ilaahay raalli kaa noqdo haddaad waaridkaaga ka caraysiisid waxay sabab kuugu noqonaysaa in ilaahay kuu caroodo carada ilaahayna qofku ilaahay u caroodaa oo aakhiro taga ilaahay u caraysan haddii waxa sugaya waa naar weeye walciyaadu billaah waa arrin khatara wa sidoo kale xadiidka afraad xadiidkii almugiirat bni shucba nebi oo imaamu muslim iyo wariyen waxa uu yidhi bukhaari iyo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat wawa'di lbanaat wa mancin wahaat ilaahay wuxuu idin ka xarimay inaad hooyooyinka caasi ku noqotaan marka alummahaat waa jamcu ummin hooyooyinka in caasi lagu noqdo hooyii aabbaba waa isku mid laakiin culummadu waxay leeyihiin waxaa hooyada loo sheegay caasinimadu inta badan hooyaday ku dhacdaa waayo waa daciif weeye hooyadu waxa weye waa laysaga tumanayaa way naxariis badan tahay laakiin aabbaha waa laga baqaa marka sidaa daraaddeed ayaa gaar loo sheegay cuquuq alummahaat marka waa arrin khatara weeye oo waxa weeye waaridka iyo waa tii laynoo soo dardaarmay wa qadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaahu bilardin ixsaana waxa uu yidhi waa wa'di lbanaat in gabdhaha la aaso waa jaahiligii baa samayn jiray gabarkay u dhalataa ciiduu gelin jiray uu aasi jiray iyadoo nool haddana way socotaa oo waxa weeye irbado iyo kininiye iyo sun la cabayo layska soo tuurayo oon la sugaynba inuu ilmihiiba dhashaba ayaa waxa weeye badan marka taasna waa arrin khatara weeye wa mancin wahaat inaad wax walba tiraahid aniga hala isiiyo wax walbana diidid inaad waxba bixin xuquuqdii lagugu lahaana waa arrin xun weeye oo ilaahay uu xarimay weeye xadiidkaana waa xadiid saxiixa marka imaamu nawwi raximahullah markuu sharaxayo sharx muslim waxa uu leeyahay hooyooyinka waxaa loo sheegay aabbuhuna waa la mide maadaama ay in badan iyadu miskiin tahay daciifa oo caasinimadu ku dhacdo ayaa gaar loo sheegay laakiin aabbe iyo hooyo labadaba xaaraam weeye in caasi lagu noqdo marka adilada aad bay u badan tahay ma rabna inaynu casharada dheerdheerayno oo waxa weeye aynagu dheeraadaan dhowrka xadiid ayaa tambiih iyo baraarujin inoogu filan inaad waaridka inta ay nool yihiinna baari u noqo isxaan u samee markay dhintaanna wanaagga aad u samaynaysid buxuusta dambe inoogu imaanaysa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin